halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan muwjadaha gaagaaban qaar ka mida efemyada geeska afrika iyo barta internetka v o a somaly com
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal waa sabti sagaaliyo labaatanka bisha ogost sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda iyada galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya maxamed colaad xasan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku hayno waxaa ka mid ah maxkamad ku taala masar oo maanta saddex sano oo xariga ku xukuntay saddex wariye oo ka tirsan tv-ga aljaziira kuwaasoo lagu eedeeyey inay ah warar been abuura tabiyeen taageerana u fidiyeen ururkii ikhwaanulmuslimiinta laakiin wariyaasha ayaa diiday xukunka iyo eedaha loo soo jeediyey This is wrong. This is unjust. This is unethical. This is immoral.
waxaan kaloo idiin haynaa ciyaaryahanka mo faarax ee u orda dalka britain oo maanta ka guulaystay billadda dahabka ah ee shanta kun ee mitir tartanka ka socda magaalada beijing ee dalka shiinaha barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
ciidamada dalka booli- ciidamada booliska ee dalka tailan ayaa sheegay in ay xidheen qof loo tuhumayo in uu xidhiidh la leeyahay qaraxii ka dhacay magaalada bangkok bishan ogost toddobiyo tobankeedii halkaas oo ay ku dhinteen ilaa labaatan qof afhayeen u hadlay ciidanka booliska ayaa sheegay in qofkan la xidhay maanta oo sabti ah isaga oo ku sugan meel u dhow magaalada bangkok kadib markii laga helay guriga uu degan yahay walxaha laga sameeyo qaraxyada wariyaha v o a steve herman oo ku sugan bangkok ayaa sheegay in boolisku ay qofkan oo da-diisa ay ku sheegeen siddeed iyo labaatan jir uu u dhashay dalka turkiga laguna magacaabo aadam karadaag ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi
ururka bisha cas ee kooriyada waqooyi ayaa aqbalay inay wadahadal shaqo la yeeshaan dhigooda kooriyada koonfureed waxayna labada dhinac ka wada hadlayaan sidii dib loogu midayn lahaa qoysaska labada dhinac ku kala nool tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii dhex maray labada kooriya muddo haatan laga joogo lixdan sano kadib kulano xiriir ah oo ay yeesheen labada dhinac ayay isla afgarteen in hoos loo dhigo xiisadda ka dhex taagan islamarkaana la dhiirigeliyo wax isdhaafsiga oo ay ku jiraan in la mideeyo qoysaska kala maqan wasaaradda midnimada ee kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay shalay jimci oo jimco ahayd in hay-adda bisha cas ee dalkooda ay soo diyaarisay qorshe la xiriira dib u midaynta qoysaska taasoo ay kala xaajoon doonto hay-adda bisha cas ee kuuriyada waqooyi bisha sebtembar toddobadeeda maxkamad ku taalla dalka masar ayaa xukun ku riday saddex wariye oo u shaqaynayay telefishinka aljaziira waxaana maxkamadani ku heshay dembi ah inay taageero u fidanayaan ururka dalkaas laga mamnuucay ee ikhwaanulmuslimiin maxkamaddu waxay saddexdan wariye ku xukuntay saddex sano oo xadhig ah xaakinka xukunkan riday oo lagu magacaabo xasan fariid ayaa sheegay in saxafiyiintani ay wateen qalab aanay ogolaansho siinin saraakiisha ammaanku islamarkaana ay fidinayeen warar been abuur ah waxayna qolkooda hurdada u isticmaalayeen xarun ay ka baahinayaan wararka iyaga oo aan wax ruqsada u haysanin galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a warar kala duwan ayaa goordhow idiin soo socda marka horeyse dalka masar maxkamad ku taalla dalka masar ayaa maanta saddex sano oo xadhig ah ku xukuntay saddex wariye oo ka tirsan telefishinka aljaziira ee fadhigiisu yahay dalka qatar saddexdan wariye oo kale ah maxamed fahmi peter grese iyo iyo baher maxamed oo dacwadooda dib loo qaaday ayaa maxkamaddu sheegtay in lagu helay baahinta warar been abuur ah iyo taageerista ururkii ikhwaanulmuslimiin ee laga mamnuucay dalka masar waryaheena maxamed colaad xasan oo istuudiyaha ila fadhiya ayaa warbixintan inoo soo koobaya mahadsanid ismaaciil laba ka mida wariyaashan maxamed fahmi oo ah masaari haysta dhalashada kanada iyo baahir maxamed oo isna masar u dhashay ayaa la arkayay iyagoo ay ciidamo ka kaxaynayaan maxkamadda markii ay xukunka ku riday wariye peter gristo isagu ay mas- masar u masaafurisay ama ka masaafurisay wadankaasi una masaafurisay australia oo u dhashay bishii february ee horaantii sanadkan hase yeeshee wariyaashan dib loo maxkamadeeyey ku jira ayaa la xukumay ama xukunka lagu riday isagoo maqan saddexdan wariye ayaa ku eedeysnaa inay taageerayeen kooxda iqwaan muslimiinta ee dalkaasi laga mamnuucay masar waxaa kaloo lagu eedeeyey inay dalkaasi ka howlgalayeen iyagoon warqadda ruqsada ka haysan masar islamarkaana ay baahiyeen warar halis ku ah ammaanka dalkaasi inkastoo wariyaashan ay aada u beeniyeen dhammaan eedihii loo soo jeediyey ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa sheegay xilligaa in xarigga wariyaasha loo geystay uu qeyb ka ahaa olole ballaaran oo ay qaaday xukuumadda milatariga masar oo ay ku doonaysay inay gacan birah ku qabato mucaaradkeeda iyo saxaafadda xorta ah markii ugu horreysay ayaa saddexdan wariye la xukumay bishii julaay ee sanadkii labada kun afar iyo tobankii iyagoo iyadoo master grist iyo fahmi lagu xukumay min toddoba sannadood oo xariga halka baahir baahirna lagu max- xukumay toban sannadood oo xariga qaadigii dacwadooda dib u qaadayey maanta xasan friid ayaa sheegay in eedeysanayaashan lagu helay dembiyadii ay galeen sidaa daraaddeedna min saddex sannadood oo xariga lagu ciqaabayo si ka duwan labada wariye ee kale baahir maxamed ayaa isagu saddexda sano waxaa u dheer lix bilood oo xabsi ah oo lagu kordhinayo maadaama markii la qabanayay ay boolisku sheegeen inay jeebkiisa ka heleen rasaas isagoo la hadlayay telefishinka aljazeera si uu xukunkan jawaab uga bixiyo ayaa wariye peter grist waxa uu sheegay inuu aad uga naxay xukunkan
Um, the fact is that this is a wrong. This is unjust. This is unethical. This is immoral at so many levels. This waxa uu yidhi xaqiiqdii waxa ay tahay in xukunkan uu yahay mid ah- qaldan oo aan xaq ahayn oo ka fog anshaxa marka dhinacyo badan laga fiiriyo ma aha buu yidhi mid la qaadan karo waannu ka dagaalamaynaa si aan magaceenna iyo sharafteenna u ilaalino annagoo annagu ma nihin buu yidhi argagixiso mana jiro urur nagula xiriirin karo mid ka mid ah qarinada difaacaya fahmi oo la yidhaahdo amaal cloni ayaa sheegtay inay aada uga niyad jabtay oo xukunka keliya ee ay- ee xaqa ah ee ay sugaysana uu ahaa in wariyaasha dembiyada lagu hayo lagu waayo sidaana lagu sii daayo
Every single third party that has looked at this case from the beginning, from the UN, the UK, waxay tiri cid kasta oo saddexaad oo dacwaddan eegtay bilowgeedii sida qaramada midoobay midooda yurub maraykanka iyo u k waxay sheegtay inay aan inaan eedaha loo hayn cadeymo ku filan xitaa maxkamadda sare ee masar ayaa sidaasi la qabtay bay tiri xukunka dhacay maanta waa mid fariin halis ah diraya dalka masar waxay diray wuxuu dirayaa bay tiri fariin ah in wariye si iska fudud loogu xiri karo keliya inuu qabs- qas- qabsaday shaqadiisa waxay diraysaa bay tiri fariin ah inay jiraan masar qaadiyo ogol in maxkamadahooda ay noqdaan aalado siyaasadeed oo wax lagu caburiyo laguna baahiyo dacayaadka fahmi iyo baahir maxamed oo damaanad lagu sii daayay bishii february kadib muddo sannada oo ay xabsiga ku jireen ayaa maanta dib loogu celiyey xabsiga sida ay sheegtay marwa cumaara oo ah xaaska weriye fahmi oo ilmeynaysay markii uu xukunka dhacayay and I every really want the third president, party the president, President Abdel Fattah al-Sisi to mercy us and to deport Mohammed, the same like what happened with Peter, and not to let him.
waxay tiri waxaan u tegey max- madaxweyne cabdilfataax al siisi si aan u weydiisto inuu noo naxariisto oo uu ugu yaraan u masaafuriyo maxamed fahmi si lamida sidii la yeelay weriye peter grist oo aan xabsiga l- loo taxaabin oo uusan ku dhibaatoon hase yeeshee jawaab layma siin bay tiri ma garanayo sida xaalkeenu noqonayo la-aantii war qoraala oo uu soo saaray telefishinka aljazeera oo uu akhriyey agaasimaha guud ee telefishinka mustafa sawaaqa ayaa cambaariyey go-aanka maxkamadda sidoo kale hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa xukunka ku tilmaamay mid masar ay kaga noqotay xorriyaddii ay dadku ku heleen kacdoonkii sanadkii labada kun kow iyo tobankii ee lagu riday madaxweynihii muddada dheer dalkaasi maamulayey xusni mubaarak aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo istuudiyaha igula sugan oo inoo soo koobayey warbixintaas ku saabsan saxafiyiinta lagu xumay lagu xukumay dalka masar halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
halkaad nagala socotaan weliba idaacadda v o a oo toos idinkaga imanaysa magaalada washington ciyaaryahanka mo farah ee u orda dalka britain ayaa maanta ku guulaystay biladda dahabka ee orodka shanta kuna mitir tartanka caalamiga ah ee ka socda magaalada beijing ee xarunta dalka shiinaha mo farax oo labiyo soddon jira ayaa ku orday saddexiyo toban daqiiqo iyo konton bil ilbiriqsi waxaana kaalinta labaad galay orodyahanka caleb indiko oo kenya u dhash- ka socda halka kaalinta saddexaadna uu galay hagos gabri hiwet oo ethoobiya ka socday bilada dahabka ee shanta kun ee mitir ee uu ku guulaystay mo faarax maanta ayaa waxay noqonaysaa biladii saddexaad ee caalami ah ee orodka shanta kun ee mitir ee uu ku guulaysto mo faarax ayaa sidoo kale toddobaadkii hore ku guulaystay orodka tobanka kun ee mitir mo faarax oo asalkiisu soomaali yahay ayaa wuxuu toba- labada kun iyo labaiyo tobankii qaaday bilada dahabka ee ciyaaraha olombikada london isagoo ku guulaystay tobanka kun ee mitir iyo weliba shanta kun ee mitir weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo si toosa aad nooga dhegaysanaysaan
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan haatanna nairobi idaacadda v o a ayaa maanta magaalada nairobi ku qabanaysa barnaamij dooda wadaag ah oo ku saabsan caqabadaha gobolka ka haysta dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab haddaba doodan oo iminka ka socota magaalada nairobi waxaa faahfaahinteeda inoo haya oo khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere yaasiin may maqashaa
Ah, Ismaaciil si wanaagsan bal doodu say u socotaa ilaa haddan
ismaaciilow aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Een, doodaasi aad sheegtay hadda waa ay socotaa waxaana ka qayb gelaya siyaasiyiin ka socda dalka kenya uu ka mid yahay cabdulqaadir ore axmed oo kasoo jeeda galbeedka wajeer mudanayaasha laga soo doorto professor cabdiraxmaan macalin baadiyow oo ah nin siyaasi oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaalida ahna nin jaamacadaha wax ka dhiga Eh, aadna u yaqaana taariikhda eh, dadka ah, muslimiinta gaar ahaan eh, shabaab iyo ururada kale ee islaaxi ay ka mid yihiin caashe axmed cabdalle xildhibaan hore ay ahaan jirtay iyo madax kale oo fara badan oo ka kala socda xildhibaanada soomaaliya Waan gartay.
iyo dadka waxgaradka ah oo dhammaantood haatan doodu way socotaa ilaa iyo haatan waan gartay en haddaan ku weydiiyo maa maxay markaa nuxurka ama dooda sida weyn looga hadlaya ilaa hadda la bilaabay
Eh, kulankan eh, dadweynaha ama saad sheegtay dood wadaaga ee mawduuciisu yahay een, caqabadaha ka hor iman kara dagaalka lagula jira al-shabaab ee gobolkan aynu ku noolnahay waxyaabaha sida gaarkaa looga hadlaya waxa weeye taariikh ahaan ururada islaamiga ee jira sida ay ku abuurmeen iyo dowladaha soomaaliyeed ee jira oo lagu tilmaamayo inay u badan yihiin kuwa aan markaasi ciidamadii qaranka si wanaagsan u dhisin sirdoonkoodu aanu shaqaynaynin isla markaana ay jiraan qabaa'ilo fara badan oo soomaaliyeed oo dadka laga badan yahay lagu tilmaamo oo iyaguna garab siiya ama u badanba dadka dagaalamaya iyo dhibaatooyin fara badan oo xagga dhaqaalaha ku saabsan oo dhallinyarada oon shaqooyin loo abuurin iyo arrintan oo arrin taariikhiya oo ambashadoorka soomaaliya ee jamaal maxamed xasan sida uu sheegay inaanay ahayn transnational inay tahay arrin caalamiya ee aysan ku koobnayn soomaaliya kana soo bilaabatay ilaa iyo afghanistan Waan dunida gartay.
oo dhan ka soconaysa haatan waan gartay en haddaad si kooban iigu sheegtid en ilaa hadda mas-uuliyiinta ka hadlay marka laga hadlo mawduucan oo kale waxyaabaha kale ay iftiimiyeen ama bidhaabiyeen maxaa ka mid ah
Ee, mas-uuliyiinta ayaa iyo haataan hadashay waxyaabaha ay diiradda saarayaan waxaa ka mid ah ee qaabka ee gobolkan aynu ku noolnahay ee afrikada bari iyo wadamadan ee afrikaankahi ay ugu midoobi karaan dagaalkaasi iyo waxyaabaha hortaagan in lagu guuleysto iyadoo qaar ka mida mas-uuliyiinta hadlayna ay tilmaameen sagaal sano iyo in ka badan in weli shabaabka uu jiro iyo ururada kale ayna sii jirayaan xoogna aan looga adkaan karin ee loo baahan yahay ideology ama xagga fikirka oo kale wax ku dhisan inaan maalmo kooban lagu soo abjari karin loona baahan yahay dagaalka iyo la isku dhex wado sidii fikir Waa ahaan wax looga qaban lahaa dhalinyaro badan oo iyana ku biiraya ururadaasi iyo qaabka loo jahayn karo Waa ama gartay.
mustaqbal loogu samayn karo ayaa ka mid a waxyaabaha waaweyn ee ilaa iyo haatan dooda oo hal saac ku dhowaad socota waxaana la filayaa in qodobo badan ay kasii hadlaan inta aynu Waan gartay.
ku jirro dooda waan gartay aad ood umahadsanta yaasiin ciise wardheere isha ku hay da- dabcan idaacadaha soo socda ayaynu dhegeystayaasha warbixinaha la xidhiidha wixii doodaas ka soo baxa ugu soo gudbin doonaa aad baad umahadsanta yaasiin
mahadsanid ismaaciil fajar aad baad u mahadsantahay kaasina waxaa wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere oo si toosa khadka telefoonka ee magaalada nairobi ugu jiray isagoo ka hadlayay dood ay maanta v o a kusoo abaabushay magaalada nairobi oo haatan ka socota magaaladaasi halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
waa hagaag haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan iyo ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo haya
عريس الجاليون
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha durbo waxaan soo dafayaa ismaaciil oo toddobaadkan warqadda ugu horeysa ee na soo gaartay waxaa la yidhi waa tahaniyad aroos waxaana ugu horeeya aabesalaad aadan rooble xood iyo hooyo faadumo cabdi gurxan iyo adeer maxamed aadan rooble xood iyo adeer axmed aadan rooble xood iyo adeer cumar aadan rooble xood iyo adeer cabdi aadan rooble xood waa dhammaan ilmo xood iyo sidoo kale wariye xasan kaafi xalane iyo wariye cabdifataax xasan faarax iyo wariye axmed cumar iyo waxaa la yidhi sidoo kale wariye cabdulqaadir guure iyo wariye xuseen xasan dhaqane waa tahay safka gadaal looga soo daro waryaheena magaalada beledweyne iyo sidoo kale wariye maxamuud aw aadan baa la yidhi iyo wariye cabdi jamaal macalin iyo wariye maxamed deeq cabdi maxamed dhammaan dadkan waxay tahnid aroos u dirayaan sucdi salaad aadan rooble iyo bishaar nuur oo ku aqalgalay degmada guraceel ee gobolka galgaduud ee dalka soomaaliya waxay leeyihiin arooskaas waxaan u rajaynaynaa in uu raago ubad khayr qaban lagu kala helo aamiin aamiin ayaan leenahay haatana waa waraq tahaniyada oo gacanteeda ku jirta haddaan caashay ku xejiyo waxa weeye aabe cali sheekh axmed siyaar iyo aabe ibraahim sheekh axmed siyaar iyo hooyo faadumo sheekh siidow xaawo sheekh siidow nuurto sheekh siidow xaliimo ibraahim sheekh axmed xaawo cali sheekh axmed siyaar saynab cali sheekh axmed siyaar iyo sahra cali sheekh axmed siyaar iyo caasho cali sheekh axmed siyaar khadiijo cali sheekh axmed siyaar maxamed cali sheekh axmed siyaar cali ibraahim sheekh axmed cabdulaahi cali sheekh axmed siyaar dhammaan dadkaasi waxay hambalyo dhalasho u dirayaan cabdishakuur cali sheekh axmed siyaar iyo dahabo maxamuud maxamed oo wiil ugu dhashay degmada balcad taariikhdu markay ahayd bishii sideedaad tobankeedii sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaana wiilkaas loo bixiyey maxamed cabdishakuur cali soo barbaar ayaan leenahay weynow kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin aniguna aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxa uu waxaa lagu soo bilaabay dhammaan waad salaaman tihiin shaqaalaha la-aanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka caashicuud iyo daandurey amaba baa layidhi ismaaciil xuseen farjar haye Waa lagula- waa lagula soo qaqabsanaya soo ma aragtid Dib marka uma- dambe ya dee maalin dambena waxaa loo dhaya daandure iyo ismaaciil iyadoo lehin baad maqlaysaa haye mararka qaar waxaa la yidhahdaa een, waxaan ku keenay lasoo qaqabsiga waxaa la yidhi caashacuud iyo daandurey ama ismaaciil xuseen farjar Een, waxaa laga yaaba mararka qaar hadallada qaar ama magacyada qaar markay dhigtaadu maqlaan inay noqdaan wax kugu cusub laakiin markaad ama xataa qaarkood aad la yaabto qaabkay u samaysan yihiin markay muddo kugu soo noqnoqdaan caadi baad u aragtaa oo waad la qabsanaysaa marka caashayinka waraaqdanaad maanta kugu cusbaanaatay in ismaaciil lagu soo qoro maya micnihii maalmihii hore waxaa lasoo dhihi jiray caashacuud iyo daandurey haye marka hadda markaad dhowr goor soo noqnoqotay waa lagula qabsaday soo maarata waa lagugu soo bilaabay La- marka dambe waxaad noqonaysaa xertaad kusoo biiraysaa marka laakiin hoos u Xert- dhig- xerta joogtada ah hoos u dhigiyaan daandureyna maqlina waxaa filayaa cidna u sheegmaysa intaasi yaan kursigiisii moodin in cidi toos usii fadhiistay waa tahay eh, waxaa la yidhi annaga oo kale ah hooyo aamine aadan cabdi iyo farxiye axmed aadan iyo ridwaan axmed aadan iyo wiilkiisa cabdiraxmaan iyo sidoo kale nimco axmed aadan iyo ismaaciil axmed aadan iyo maxamed waa maxamed iid axmed aadan iyo hibaaqa cabdiraxmaan aadan iyo dhammaan qoyska reer aadan cabdi meel kasta oo ay joogaan waxay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin u dirayaan baa la yidhi arooska cabdulqaadir muusiciga iyo nasra axmed aadan oo bishanna aynu ku jirno sideedaad tobankeedii arooskoodu ka dhacay baa layidhi hotel crown ee magaalada hargeysa waxaan leenahay bay idhahdeen wada noolaada oo nabad ku waara insha allah wiil iyo caanan gabar iyo caananna way ku duceeyeen aamiinna way soo raaciyeen aamiin intayna war heesta ugu horreysa barnaamijkeenna u gelinaa waraaq tahniyada oo si qurux badan loo soo xardhay oo welibana lagu soo faryaraystay haddii aan akhriyo waa tahniyad aroos waxayna ka timi hooyo faadumo maxamed abuukar oo ku magac dheer faacadey aabbo cali farey iyo caruurtiisa oo kale ah siciid cali farey saadiq cali farey ismaaciil cali farey sucdi cali farey maamo xaliimo xaaji yabarow aabbo axmed faarax iyo dhammaan ilmo axmed faarax dadkaas oo jooga muqdisho iyo meelo kale waxay tahniyad u dirayaan boqoradda yaasmiin cali farey iyo boqorka sulaymaan cali dhegweyn oo toddobaadkan ku aqalgalay magaalada muqdisho ducadana reer v o a idinka leewaay ayaa lagu soo qoray
idinka le waayo haddii la yidhi waa hawshiina qabsada saas weeye sida marka hadalka loo dhigay marka mar haddii ducadii la yidhi inta ducadana raacisid heesta ugu horeysana ay soo raaci alla ilaah waxaan u hayaa hees ku bannaan lamaana hadda hadda aqalgale soo ma saas weeye arooskoodu cusub yahay uu ugub yahay Weliba- oo xaaladooduba ay tahay wada ugub saas weeye waxaan u hayaa hees ku bannaan haye waxaan leeyahay ku sheekeeyaha waxaan leeyahay kula sheekaystaha kaa sheekeeyaha la sheekaysan bal igu soo celi kula sheekaystaha haye haddana kaa sheekeeyaha haye hala sheekaysan maxay tahay in oo arrintaas kula cucu leeyahay kaasi waa sharkay anna waa sharka ka shakaal dibnaho sheeda kala culo aysan ku banaaneen aroos uguba waaw waaw imsad caasha gacanta maanta hoos u wado waxaan ku yidhi maanta meel shishaad gashay waan ku Adi- arkaa adinka le waaye mar haddii la yiri waa waa in meel fog la gaaraa oo lasoo bixiyaa heesaha ku bannaan aroosyada marka hadday heestaanu dhegaystaan waxaan filaya in arooskaasi uu muddo dheer jiri doono waxaa ku wada luuqeynaya labada fanaan aamine cabdilaahi iyo maxamed axmed kulow
Shall I love it?
qaban midna iga shanay karin shiixayga wiil qaban midna iga shanay karin Woon shacbu joogo aan ahay Ee, shabaab dumar shaqad ikida aha
banaantahay Soomaali.
saas wey ila sheekaystaha iga sheekeeyaha la sheekaysta Ay, isku bannaan baa filaya ismaaciil aad baad ugu qososhay waaw waaw aad baan ula dhacayba maanta Aad baad uga heestaas heshay.
waayo waayo dib igu celisay heestaasi Waa- waa loo baahan yahay waayo waayo in dib loogu laabto oo maskaxdu ay meel fog gaarto mararka qaar oo ay ku nasato dhinaca waraaqaha mar kale haddaan jalleecno intaasna aan ku dhaafno heestaasi ma dhinaciga mise dhinacaga ismaaciil anaa kaaga horreynaya waraaq kalaa gacanteeda ku jirta waa tahay waa tahniyad aroos oo muqdisho ka dhacday waxaana kala diraya maxamuud cali dhegweyn oo loo yaqaano gaange iyo dhammaan reer cali dhegweyn dhammaan ilmo axmed afrikaan hooyo mako casayr iyo doctor saluul cali islaweyn doctor nuurta xaaji yabarow dhammaan reer maxamed cali islaweyn abuukar hiraabe aadan iyo xaaskiisa maryan cali fallaax iyo caruurtooda maxamed cali fallaax iyo xaaskiisa safiya dhegay iyo caruurtooda oo kala jooga maraykan kanada soomaaliya iyo weliba dalka britain waxa ay tahniyad u dirayaan qoyska kale ah boqoradda yaasmiin cali faray iyo boqorka sulaymaan cali dhegweyn oo toddobaadkan ku aqalgalay magaalada muqdisho ducadan caash sii raaci waraaqda xigtana inoo soo qabo waa tahay arooskan goordhood u saarayna soo maaha waa waraaq la labaad weeye.
sheekaystaha kaa sheekeeyaha la waa saas sheekaysan weeye waa tahay marka weli heestii iyo waraaqahoodaan isku daba dhigayna waa tahay arooskaas waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo midkii waaree wanaagsanaada ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin waa tahay haddaan warqadana soo qabto markana waxa ay ka timid assalaamu calaykum v o a baa layiri waad salaaman tihiin gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo salaamaha waa tahay idinka guddoona marka xiga bay yidhahdeen waxaan u hambalyaynaynaa arooska iyo aroosada boqorka iyo boqoradda bay yidhahdeen haye farta iyo faraatiga haye waa xaawo isxaaq cabdulaahi iyo maxamed isaaq xuseen arooskoodu ka dhacay dalka kenya gaar ahaan magaalada mombasa ducada waa dhankiina baa layidhi waa tahay waxaa tahanida diraya maxamed cabdiraxmaan iyo xaaskiisa aadan macalin isxaaq iyo xaaskiisa nuurto aadan iyo aabe isxaaq xuseen iyo aabe isxaaq cabdulle iyo hooyo faadimo xuseen iyo hooyo aamine cismaan iyo sidoo kale isaaq ufurow warqadda dhan waa wada isaaqay waa saddex magacoo isku mid ah ku jirta Haye.
iyo sidoo kale baa la yiri xaaskiisa in- iyo sidoo kale injineer borow iyo shaqaalaha idaacadda star f m ee nairobi kenya waa iyo dhammaan baa la yiri shaqaalaha idaacadda star f m waxay arooskaasi u rajeynayaan inuu noqdo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin aamiin ayaan raacinaynaa waraaq kale oo tahniyad ah ayaa haddana gacanteeda ku jirta caashay waa aabe cabdiraxmaan maxamuud kaariye hooyo canab saleebaan maxamuud asma cabdiraxmaan haybe axmed cabdiraxmaan haybe mukhtaar cabdiraxmaan haybe faysal cabdiraxmaan haybe samsam cabdiraxmaan iyo saygeeda cabdimahdi hodan cabdiraxmaan iyo saygeeda maxamed ducaale daa'uud aweys waaw waa wariyihii hore v o eda haatanna afhayeenka madaxweynaha soomaaliya iyo xaaskiisa najax cabdiraxmaan shukri saleebaan maxamuud bisaad saleebaan maxamuud waxay dhammaan dadkaasi tahniyad u dirayaan saadiq jaamac ismaaciil iyo warda cabdiraxmaan haybe oo toddobaadkan ku aqalgalay magaalada hargeysa ducadana caashay maanta dee adun baan kuu soo baryahan baadaan horta kuu soo reexiyay maya in dhaaxaan soo wada bal iga yaran saad kursiga aad uga nasisay daanduray tanna iga nas aniga dhinacayga dee horta mar asxaab- haddaadan kursiga igu soo dhawaan karin asxaab badan baa horta meesha ku qoran oo daa-uud aweysoo aan halkanna ka salaamayno oo horeyna noola shaqeynaya haatanna muqdisho inaga jira iyo asxaab kale horta waraaqdan ku qoran waana tahniyad ay u dirayaan saadiq jaamac ismaaciil iyo warda waxaan leenahay noqda kuwii arooskoodu bashbash iyo barwaaqo iyo ubad khayr qaba ku dambeeyo aamiin aamiin aniguna aaminayaan raacinaya haddaan soo qabto dhambaalkana waxaa ugu horeeya aabe baashe cabdulaahi saalax dheer iyo waa saalax dheer iyo sidoo kale hooyo jamiilo cabdi xaashi iyo idil baashe cabdulaahi iyo nuun waxaa waa nuun baashe cabdulaahi iyo cabdiweli hadday e-di ka hartay iyo waa nuunna loola jeeda iyo nuun hadday taa waa nuun baashe cabdulaahi sida qoran iyo cabdiweli baashe cabdulaahi iyo faa'ise baashe iyo amiira baashi iyo batriye baashi iyo dhammaan ilmo baashi cabdulaahi saalax deer iyo abti mahada salaada cabdi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo abti aadan cali warsame xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo abti cali guushaa xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo hooyo hodan xasan cali iyo faa'ise mahad jaamac iyo cabdirasaaq mahad jaamac iyo jaamac cilmi oogle iyo aamine aadan axmed cali iyo sidoo kale cabdulaahi axmed ah, shabdhaakh baa layidhi waa asxaabta aada u fara badanta waxaa kaloo ku jirta umu cubeyda cali maxamed iyo sidoo kale fardowse muuse cabdiraxmaan traafiko iyo dhammaan shaqaalaha baa layidhi shirkadda isgaarsiinta ee somtel waxay hambalyo u dirayaan ayuu baashi cabdulaahi saalax deer iyo ayaana mahad jaamac oo wiil ugu dhashay magaalada qardho ee xarunta gobolka karakaar baa layidhi taariikhdu markay ahayd sideed iyo tobankii bishan agos waa bishan sideedaad sanadka laba kun shan iyo toban wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi maxamed ayuu baashi cabdulaahi saalax deer xagee loo sii wadaa waa tahay halkaas ku joojiyey waxay leeyihiin ah, maxamed yare soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin aamiin baan ku raacnay caasho waan ku yar xiiqnay waraaqa haye bal dhinacagan usoo tuuro markan iyo heesta xigta aniga hadda haddaad iisoo tuurtay markii dhoweed haddaad igeysay kuu sheekeeye kaa sheekeeye hadla sheekaysana Ha, dee anna waa inaan berisamaad kuga celiya haye marka waa inaan heesii hore toddobaatanadii iyo xilligaa dee aadka loo xiisayn jiro waan kugeya toddobaatanaadkii haa Haye.
si kalaa iisoo eegtay
waxaa ii muuqata un adigoo toddobaatanaadkii heesahaasi meelaan ogaa ku dhegaysanaya saasna u farjaabinaya
alla wanaagsanaan lahaydaa caashay waa garta waa tee marka heestaasi n diriyam oho diriyam haddaan soo Ay, qabto ka war diri walle waa runta waa si muddada dheer la dhegaysan jiray oo malaha adoo meelaha marmarayana aad sandaqdaha xaafadaha kaa soo geli jirtay No, waxaan filayaa n, oo berigaad riwaayadaha aad aad aad naga karin jirtay soo maha aad iyo aad horta way wanaagsanaan lahayd xilligaanaan dhegeysto oo weliba waqtigeeda kugu dhegeysto Ay, oo aan dee masraxa ka dhegeysto iyadoo toosa ha laakiin iyadoo- haatan annaga iyadoo fariinun baynu soo gaadhay waaba sidaas adduunyadu waa farriin socota laga yaabay adigu inaad dee iyadoo layfa soo daawato kasoo bogatay bal innaga iyo dhegeystayaasha
waa tahay diriyam waa codkii waxaan u malaynayaa khadiijo qalanjin ay tahay khadiija qalanji wey iyo weliba koox kaloo ka daba jiibinaysa taasaa malaha marqaati haasaan magaca usoo dhifto markii maaragt waxaad muddaa inay hortaagan tahay weli.
Ay, ay, ay.
Yeah.
waaw caashi haddaynu heestaas intaad kaga nimad waxaan filayaa in dhegeystayaashu aad xusuustoodii intii dawaagaa joogtay inta kalena ay aad ula dhacayaan aad iyo aad marka waraaqda xigtamadaa soo qabanaya mise anaa soo qabto horta bal dhinacaaga ismaaciilow asalaamu calaykum baa lagu soo bilaabay wcalaykum assalaam annagoo kale ah baa layidhi aabba aadan cawaale wacays hooyo faadumo ibraahim cabdi ciiltire ibraahim cawaale hodon aadan cawaale cabaas aadan cawaale hibo aadan cawaale yaasiin aadan cawaale nimco aadan cawaale cabdulaahi aadan cawaale muno aadan cawaale asmo aadan cawaale maxamed ibraahim cawaale farxaan ibraahim cawaale qoyskan waa qoys aad u tiro badan ha ahaadeen inta ilmaadeerkaa iyo inta uu aabbaha keliya wada dhalay guuleed cali cawaale axmed cali cawaale zakariya maxamed cawaale cabdalla cali cawaale waraaqdu aad bay u dheertahay intaas iyo dadka kale ee xagga hoose ku qoran dhammaan waxay dadkaasi oo kala jooga jabuuti etoobiya faransiiska hindiya maraykanka ay leeyihiin waxaanu hambalyo kal iyo laab ah u diraynaa mudane sahal aadan cawaale iyo marwo deeqa ibraahim cali oo arooskoodu ka dhacay magaalada caasimadda ah ee jabuuti waa caasimadda dalka jabuuti ee magaalada jabuuti waxaanu leenahay bay leeyihiin uga baryanaa inuu ilaahay ka dhigo reerkii lagu nasto lagu nagaado ee kala hela ubad khayr qaba kuna noolaada bashbash iyo barwaaqo ducadana ha dhaafina ayay yidhaahdeen ducadii waa annaga akhrinay aad baad u mahadsantihiin hees aad u macaana noo soo xula ayay soo raaciyeen waraaqdan Waa waan tahay.
idiin soo xuli doonaa goordhow goordhow aan fogeyn waa tahay warqadan waxaaba lagu soo bilaabay caashicuud iyo ismaaciil waan idin salaamay mar kalea wax kale u qaataba waan idin salaamay marka xiga baa la yiri annagoo kale ah hooyo fortuna cabdi maneeno bal kelmadaas ismaaciilow bal haddaa la kala ogaan doonaa xilligaad jirto kelmadda maneeno marka la yidhaahdo de maanta waxaan maxaad u sidii taqaanaa shaybaadh baad igu wadaayo canshaay way weli heestii Dad- diryam iyo saad ugu farjaawanaysa heestii kuluc iyo amine cabdulaahi iyo markaad aragto marka waxaad ii sheegtaa maneeno inta aanan ka jawaabin waxaa jira idaacaduhu waa ciladay leeyihiin hay marka dadku markaad joogtid idaacadda muuqaal unbaa la iska qaadanaya wax unbaa la sawiranaya xunbaa la maalin baa waxaa igu darayd anigoo intaan aad idaacadda ugu soo shaqeeyey baa warar iyo waxbaan soo diro de waata duhurkii dee bariga afrika ay tahay waa garan markaan warkii soo diro baan meel makhaayadaan soo fadhiistay haye dad baa agtayda markaa ka sheekeynaya Ay.
adigu war markaa baxay bay faallaynayaan oo adiga kaa yimi aniga yimid oo Ay.
idaacadda ka Ay.
baxay marka dadku waxay ka sheekeynayaan nin la foolo iyo meelaha dhigta Oo, waa garta xamar iyo meelaha dhigta haye mana oga qofkan ag fadhiya inay iyagu faallaynayaan marka dadku way iska leedahay dabeecaddan in dadku sawirka qofka haye iyo qofka laftigiisa marka iminka dadka dhegeystayaashu wax badan waxaan uga odhan karin waxaynaan hor joogin muuqaal haddaynu tv hor joogi lahayn hadda marka waxaad leedahay dhowr gu-un baan jiraay sida la ii malaynaya maaha adigu warkaas faalla ma laha waa tahay hooyo fortuna cabdi maneeno waxaad u qaadanaysaa eh, waxaa la jiri- waxaa la dhihi jiray homework ama shaqo guri baan kaaga dhigaya kelmadaasi iyo sidoo kale aabe cabdi faarax bakol iyo hooyo sangaabo cabdi maneeno iyo sidoo kale baa lii xildhibaan ah, xabiibo deerow iyo sidoo kale xabiibo waa habaryaar mahado cabdi maneeno waa reer maneeno iyo muno waxaan hubaa magacaasi inuu maaragtay uu yahay naanays sidaan qiyaasayo iyo muno xaaji yuusuf iyo abdi xuseen cabdi maneeno iyo cabdi cali waa abti cali cabdi maneeno iyo abti jamaal cabdi maneeno iyo sacdiye shariif axmed iyo sidoo kale ubax buulow iyo ubax waraabe cadde iyo mawliid cabdulaahi aadan iyo waa hani cabdulaahi aadan iyo sidoo kale bashiir salaada dheere warqadda saa sulaya mar walba way dhammaatun bay gadaal haddana kasoo furataa waxaa la yidhi dhammaan reer cabdi faarax iyo reer cabdi maneeno oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxay taanid aroos u dirayaan farta iyo faraatiga baa la yidhahaa iyo shukri cabaas maxamed iyo fahmo cabdi faarax oo ku aqalgalay magaalada nairobi ee dalka kenya ducada waa caashe cadde baa la yidhi ee cuud heestana waa ismaaciil farajar waa ka indhaha ku arag ducada waa Haye.
caashe baa la yidhi heestana waa farajar waa tahay waxaan ugu ducaynayaa arooskaasi in ilaahay uu ka dhigo midkii waara ee wanaagsanaada wiil iyo caano gabar iyo caanona lagu kala helo aamiin laakiin de adiga ku caasha taallaa markaa hadday ii taallo waa la soo kala qaybiyey soo maha ha ducadana waa caashe cuud baa layidhi weliba caashe caddeyna waa layidhi xaggee waraaqdu ka timi nairobi ka timi nairobi ka timi marka waa inaynu mar haddaynu sebentiyadii joogno heesii dambe ilan sebentiyadu waa tii laysku qabsadee ay waa inaan markaa laba kun iyo shan iyo tobanka waa garta aan dadka keenna ay waa inaan hees ducaana u u- u xullaa qoyskan ay marka hees uu qaado fanaan da'yaroo la yidhaahdo cabdirasaaq anshaxoo hees eh, kooxda xidigaa gees ka tirsan ay oo dejiye la yidhaahdo ay taasaad u saaraysaa heesasan u saarayna waata iyagay marka jawaabta u taallaa bal inay ku qancaan mar haddii adiga ay ku soo xusheen yidhahdeen heesta oo ismaaciil waanu ka rabnaa inay ku qancaan iyaga kale waata inala dhegeystaan lena
sahankaygu darmada wara tallaabtayda jira bihaalkiyo dhibtaba iga daryeelaysa dugsiya allo dugsiya allo dejiya daalka iga bi'isa dayma qurux ilwaadal indhaha duwata wiilkooda dojsahankayo darmada wara tallaabtayda tiradii halkiyo dhibtaba iga daryeelaysa oo halkaa ka doonayo halkeediga dareemaysa abshir iyo dul badano iina dabacsano iina dumaraysan oo halkaa ka doonayo halkeediga dareemaysa iyo dul badano iina dabacsano iina dumaraysan oon durya ma ahayn afkana daafad laga saarin dabci wacan dadnima qaaliyoon abidka duugoobin dul xariira nasab daahiro nolosha ii darata jirnimo midaan kaga buuxoon daalka kaga raysto dabarkeedu iimaanka yahay ma u diiday idooran lahay idooran lahayo adaa daymo garan oon durya ma ahayn afkana daafad laga saarin dabci wacan dadnima qaaliyoon abidka duugoobiyo muxariira nasab daahiro nolosha ii darta jirnimo midan kaga boxon dalka kaga raysto dabarkeedu iimaanka yahay ma u diiday idooran lahay idooran lahayo adaa daymu garan digjirnimo midan kaga buuxoon dalka kaga raysto dabarkeedu iimaanka yahay ma u diiday idooran lahayo idooran lahayo adadayu garan
waxaan filayaa inay aada uga heli doonaan dee wakaaladana haddii hal mar la bixiyo dooqa waa la wadaagaa weye marka heestaasuu qaadaya cabdirasaaq anshax ee dejiye haddaynu intaas kaga nimaadno caashay waraaqda xigta xaggayga mise waa xaggaaga horta new marba haddaad i weydiisidaad tiraahdid ma dhinacayga mise waa dhinacaaga dhinacaagunbaa usoo tuuraya Dee waanu- haddaadana weydiin waan iska waan u qaadan hollanayo waxaan siri waraaq baa agteeda ku jirto laakiin een, hablaha waata la yidhaahdo xaggan aynu joogno hala horreysay adaan kuu daayay waraaqdii horeysa inoo soo qabo waa tahay warqadda ugu dambaysa dhinacayga waxa ay ka timid asxaab ugu horeeyo aabisalaad aadan rooble xood iyo hooyo faadimo cabdi gurxan iyo adeer maxamed aadan rooble xood waa dhammaan ilmo axmed aadan rooble xood waxaa kaloo ku jira cumar aadan cabdi aadan xasan aadan mahad xirsi iyo sidoo kale siraad aadan iyo dahabo aadan waa dhammaan ilmo aadan rooble xood iyo sidoo kale awoowe waa aboowe baa la yidhi cusmaan maxamed aadan rooble xood iyo abaayo baa la yidhi sacdiyo cabdi aadan rooble xood iyo sidoo kale waa abaayo kale xaawo maxamed aadan rooble xood dhammaantood waxay taanid aroos u dirayaan genyada iyo gammaanka baa la yidhi waa tahay geesiga iyo guusha waa gartay sicdi salaad aadan rooble iyo bishaar nuur oo qalgalkoodu ka dhacay baa layidhi degmada guraceel waxa ay leeyihiin arooskaas waxaan u rajaynaynaa midkii waaree wanaagsanaada waxay leeyihiin geeraarkana noo raaciyo bal aan isku daynaan akhri geerarada iskuma ficin ismaaciil Waaw.
sidaan kuu dhiibaa sudig ereyadaba tirin jira caasha bal waxbaa ha ka laalaabane bal akhri.
waxaa la yidhi dooqii ma meel maray deequ weeye calafkuye ma isku daray lamaanaha isku xiga dadoo idil nasiibkii ma soo diray darajooyinkiisii jacaylkii dawayn jiray labadii isdoortoo nuurkii ma daaro marka caashay madaad tiriyey mise anigu waxaan ka shakiyey inaad waraaqda adigu soo tiriso Maya- waraaqaad soo yara maya dhex dad- tirtilo waraaqada inoo soo qaadee dad baa qalinka u qaatay oo ka fekero intaanba usoo raaciyey een, gacalka ay jecel yihiin aqal galay haye adiguba afarida marur waad tirin jirta waan koogaayo waana deen ku luuqaynuun waa xilligan kacaansanaa hadda waan iska dhigay qalinka waayo waraaqda ugu dambaysa dhinacayga haddaan soo qabto waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum wacalaykum assalaan waxaa la yidhi aad baan u salaaminaynaa daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a dadkan oo kale ah injineer borow iyo saynab xuseen cali saalax sheekh mukhtaar aabi rashiid macalin aabi sulaymaan macalin hooyo faadimo cali maxamed suleekha sheekh sulaymaan cabdishakuur macalin axmed macalin isxaaq cabdicasiis sheekh saleybaan aadan xuseen cali isaaq cabdinuur kamaal geesdheere siciid axmed bashiir cabdi cali dhuule sidiiq gaasow daa'uud xaaji isaaq afurow iyo xaaskiisa dhammaan asxaabtani waxay tahniyad aroos u dirayaan arooska iyo aroosadda cabdiwahaab macalin iyo afadiisa xamdi cabdiqaadir oo arooskoodu ka dhacay xerada qaxootiga ee dhagaxley ducadana waa dhankiina waxaanu leenahay noqda qoyskii isku waara bashbash iyo barwaaqo kale hela aamiin cashay Waa tahay.
Ma- markaynu barnaamijka bilaabaynina Ah.
maanta markii hore waad isyar ma garanaysaa waxaad moodaysay waad iyo adoo ca- ho- horaad ka gashay waan yaro dansanaa waa yeerandansane waa garta haddana haatanna waxaad moodaa niyow horta soo ma ogid in la yidhi hadalku waa daroogo haye Had- macnaha markaad hadalka sii badsataba sida wax sakhraansan baa noqonaysaa haye oo inaad hadashaa kusii qaqabanaysa mise waa saaro annaga nahay oo in mar- laga tuma u baahan markaynu bilaabayno waan barnaxoo waxaan isiniyo caashada wada socoteen miyaan ahayn hadda laakiin waa anigii sooma Had- haatan waa adigii oo waa tahay codka macaan fanaanka xasan aadan samatarna waa noo haya iyo hees ka mid ah malaha hesiisii ugu horreynay taabna malaynaya qarad ya qoraxdoo aroortii Wow.
qaybisay fallaara waa hesiisii ugu horreysa ma roobaad haye haye haye
istaasaan ugu soo gabagabaynaynaa qarad iyo codka macaan fanaanka xasan aadan samatar heestaasina waxay gabagabo u noqonaysaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo idinla socodsiinayeen anigoo ahaa cashe ibraahim aadan iyo ismaaciil xuseen farjar waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
qoraxdu aroortii qaybisay fallaara ama qaansarogaad daruur midab ku qarisay qiimaheedi leeyey qof mirdan lama ammaano qalad looma heysay qureeshtii haweenkay qoraxdu aroortii qaybisay fallaara ama qaansarogaad daruur midab ku qarisay qiimaheedi leeyey qof mirdan lama ammaano qalad looma heysay qureeshtii haweenkay naftaad qancisay baa ku qushuucdayo wanaag ku qirayse naftaad qancisay baa ku qushuucdayo wanaag ku qirayse qabriga hortii barinaadu qaboobiyo qaadirkee ha ku geeyo jacaylku ku qabiray naftayda ilaa maad qalayno waad ilaa qorshaysay iga saarti qoolkii qaman dhacda dushaydiyo qamuunyadii isaarnayd ilaa maad qaxooti qofallada jacaylku ku qabiray naftayda ilaa maad qalayno waad ilaa qorshaysay iga saarti qoolkii qaman dhacda dushaydiyo qamuunyadii isaarnayd
waayo waayo xasan aadan samatar qorraxdoo aroortii qaybisay fallaadhaha waaw maxamed ama qaansa roobaa daruur midab ku qarisay haye marka heestaas aad bay u macaaneed laakiin eh, waxaan aad uga xunnahay in dhegeystayaasheenna aan u dhammaystiri karin sababo jira awgood oo xubin kale ay noo dhiman tahay baarlamaanka somalilan ayaa waxaa ka socda dood la xiriirta heshiis xukuumadda somalilan la gashay shirkad ay ku wareejinayso maamulka haamaha shidaalka ee berbera guddi hoosaadka golaha wakiilada somalilan u qaabilsan ilaalinta hantida ayaa kulamo la qaatay mas-uuliyiinta haamaha shidaalka ee berbera iyo wasiirka ganacsiga ee somalilan waxayna warbixin ka soo saareen kulamadii ay la qaateen gudoomiyaha guddigaasi xildhibaan maxamed cali xirsi obama ayaa u waramay ismaaciil xuseen farjar oo stuudiya igu heliya
horta guddida dabagalka ilaalinta hantida qaranka waa guddi iminka muddo shaqaynaysay intaa shaqooyinka waaweyn aan qabno waxaa kamid a inaan u yeedhano mas-uuliyiinta qaranka u haya xilalka haddii wasaarada noqoto iyo haddii ay hay-ada noqoto iyo haddii ay n hay-ada noqotaba markaas hay- hay-adan ha kaydka haamaha shidaalku ka mid bay ahayd n kuwa aanu la kulmaynay n ilaa dhowr iyo soddon baanu la kulanay iminkana waxaanu bilaabaynaa in waxaan hore u sheegi jirno report aan bixin jirnay haba yaraatee mid kasta waan hore jirnay iminka un baanu diyaar unahay in aan bilowno Waan gartay.
in aanu ka hadalno ama wax ka sheegno reportadii marka hay- ka- hay-adan hay-adihii bay ka mid tahay aanu maanta bilownay kaydka haamaha shidaalku waa hay-ad actually ka mas-uul ah mataqaanaa haamaha shidaalka ee berbera waan gartay xildhibaadna kaa dhex galo n ha- hay-addan maalmahanba waxaa jiray n in doodo badan ay ka taagnaayeen gaar ahaan wareejin in la leeyahay dood la xidhiidha n oo wasiirka ganacsigana maalin dhowid aad laftigiisa la kulanteen marka doodaas idinku maxaa ka ogtihiin horta doodaas anagu un way la soo kulantay iminka un warbixinta un bay la soo kulantay waxyaabaha guddi nooga soo baxay kadib markaan warbixinayo waxbaa nooga soo baxay oo tala soo jeeda waxay waxaa jir comment laakiin iminka qodobkan dheeraadka ee kanu dheeraadkii waa qodob dee jira waa qodob dalka oo dhami wada og yahay waa qodob shirkadihii ay sheegayaan wax saxeexday ay sheegayaan ee lagu wareejiyo la sheegayo oo oo- oo dee aan mataqaana dalka oo dhan laga wada og yahay marka anagu haamaha shidaalka marka aanu arrintan kala hadalay may jirin waktigaas laakiin wasiir ganacsiga markaanu kala hadalay way jirtaa buu yidhi oo wa- waa on the process ee anagu iminka waxaanu xaqiijinay in ay dhacday oo la seexay oo heshiiskaas uu dhacay marka iyaa lagu wareejinayaa buu yidhi wasiirku horta wasiirku oo markaan runta ka sheegnay wax badan uu ka ogyahay baaba iska yar xeerka markii total lagala wareegayey ee lagu wareejinayey dowladdu madaxweynuhu wareegtu soo saaray uu leeyahay war- maanta laga bilaabo oo bishan waxaan filayaa shanaad laba iyo labaatankii laba kun iyo koob iyo tobankii maanta laga bilaabo hay- hay-adda kaydka haamaha shidaalka waxay hoos imanaysaa wasaaradda maaliyadda wasaaradda ganacsiga xeerkaas wuu jabay oo lama fulin wasaarad ay hoos timaadaa ma jirto waxa ay leedahay miisaanadeeda gooni bay u leedahay oo uguma jirto wasaaradda ganacsigeeda waa miisaanad lacag waa waa hay-ad lacag aad u fara badan soo saarta oo horumar badan gaadhay intii ay dowladdu la wareegtay runtii oo total intii lagala wareegay hase ahaatee miisaanadeeda meel allaalo meel aanu ku haynaa haba yaraatee ma jirto wasiirka ganacsiga markaan wax ka weydiinayna waxa uu noo sheegay in aanu shuqul iyo shaqo uu ku leeyahay haba yaraatee aan waan gartay oo ay waxay noo sheegeen uun in ay la private gareynayo dowladduna ay xaq u leedahay in la private gareeyo waktiga ay doonaan Waan Taanu gartay.
dhinacaan Marka- wax ka eegina waxay ahayd uun waa la private gareeyey sharciyadda ma loo raacay mise looma raacin marka haddaan halkaa kaasoo weydiyo halkan usoo socday ee n baarlamaankiina markaa iminka maxaa idinka meel yaalla xaggee bay u socdaan inkastoo idina aragti ahaan ku midaysnayn haddana baarlamaan ahaan markaad eegtid xaggee baa idinka soo gelaysaan horta iminka anagu guddi ahaan dee baarlamaanka in aanu dhex dhignaa muhiima had iyo jeer baarlamaankuna hadda waa ogto waa kala raacaya guddida xitaa laftigeeda kala raacaya waxaa laysku muquunaya waa majority maantaba guddi ahaan golaha waxaan ku dhignay dee xildhibaanadii oo majoritygooda ay saaheen oo ay ra'yiga qaateen in aan golaha dhigno annagu dhinacaanu ka eegnay waxa weeye sharciyadda ma waafaqsantay mise ma waafaqsana waxaanu leenahay maya ma waafaqsana sababta aanu waafaqsanan golihii wakiilada waxba lama horkeenin sababta aanu waafaqsanan waxa weeye qandaraas la bixiyey oo ummaddii reer somaliland iyo kuwii aan reer somaliland ahaynba loo bandhigay oo layiri ku tartama haba yaraate ma jirto waxaan aragnay qodobada dastuuriga ee laga leexdo waxaa kamid ka laba iyo labaatanaad haddaad dadkii iyo ummadii aad qandaraas iyo dhig u dhigi weydo in gooniya siiso daad ministerkii baad kala socday dadkii baad kala kaxaysay dadkii baad inkamkii iyo dhaqaalihii dhaqaal bursi baa imanaya oo kuwa aad eeba qaarna waxbaad siisay qaarna waxba maatiin oo sinaantii baad jabaysa waxyaalahan wax ka eegana waxaa kamid a shirkadaha laftigooda la siinaya waa maxay baahida dawladdu ay u baahan tahay ee lagu wareejiyo anu ma qabno ma jirto hay-ad afar iyo labaatan milyan oo dollar for the past eighteen months keliya soo saartay sababta loogu wareejiyo shirkada iyadu ay hadday doonto ka lacag badan tahay amaba dawladdu ay ka lacag badan tahay maanu fahmin waan gartay dawladdu xaq bay u leedahay inay wareejiso dawladdu xaq bay u leedahay inay private garayso waa haddii maalgashi aana iyadu awoodeyn ama awoodi karin ay doonaysa in lagu sameeyo dad publica iyo ashnabi iyo aan midaan ashnabi ahaynba loo loo bandhigayo iminka ma aragno shirkadahan yaryar inay buuxinayaan ama ay dawladda ka ka- ka xoolo badiyeen ama ay shirka hay-adda laftigeeda waxay soo saartay ay ka markaa waxa nooga meel yaalla waxa weeye annagu golihii dhignay golihii waxaanu dhignay inuu kooto tahay waxaasoo dhan baan annagu golaha dhignay Waan gartay.
golahaanay u taallaa waxay ka yeelayaan sidii kuwa hore baan ugu dhignay ama way ka aamusi ama xeerarkaa la jibiyey wax ka oran doona iyagay golaha u taalla laakiin mid annaga imika noo taal maaha
kaasi wu- kaasi wuxuu ahaa xildhibaan maxamed cali xirsi obama oo u wara oo aan khadka telefoonka kula xidhiidhay isagoo ku sugan magaalada hargeysa wuxuuna ka hadlayey waana guddoomiyaha guddi hoosaadka golaha wakiilada ee somalilan u qaabilsan ilaalinta hantida wuxuuna ka hod- ka hadlayey mas-uuliyiin kala duwan oo ay la kulmeen oo ay kala hadleen arrinta hamaha shidaalka intaasina waxaa ku eeg idaacadayadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed colaad xasan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar waxaanu idinka tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.